bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhugunsidayaal hamiinamo fayle kulanto fayle ha ka dhowaada warka hamiinamo idaacadda raadiyo warsan qodobadiisiin uu nimaadan warkaan isiinka dheegi doontanna weliba ku mid ahaa madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya oo reertahaanka nagabi magaalada baydhabo xildhibaan cabdifatax geesay oo ku hadali fatahaadda iyo daadadkii ku dhaladay roobabkii kuqubaday koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka koonfur galbeed oo shaqa abuuran suubidi dadkii hakanagaday xeryo qaxootiga ee kenya madawiinaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo tacsi andiri heeladii iyo qaraabadii ka amuudii malaaqa cali macalin cabdi xisbiga tiir oo deeq baaca deersiiye barakacyaalka baahiyo gaarka qabo malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya oo tacsi andiri cali macalin cabdi oo ka amuuday magaalada baydhabo farmaajo oo sheegay in beela caalamku kula hadalaayaan arrimo fatahaado madawiine deni oo ballanqaad ansuubi dadkii fatahaado saameeyey akhbaaraadka binaanka oo nimaada isinka dheegi doontana waliba ku mid ahaa bukaan ku guulaysadii boqolaal kun oo dollar
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuj warsan media network
waa hamiinnimo oo talaade eh arbaanaha hoyda ayta taariikhdan iyo kabeeganta labaatan iyo sagaalka bili tobnaad ee oktoobar sannadka lamaada kun toban iyo sagaalka antaaseyn waliba iyo haayana qodobadii warkaan hamiinimanka doorka roonaay haddina ka dhowaada iyoogii oo faahfaahsan madawiinaha koonfur galbeed soomaaliya oo riitahanka nagadi magaalada baydhabo faahfaahinta warku maybanila diyaaraha shukri ismaaciil axmed maalmahowla shaqo uusan ka maqanayay magaalada muqdisho madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo riitanka nagadi magaalada baydhabo ee xarunta kumeel gaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed madawiine cabdicasiis i wafdasheeye weyba garoonka diyaarado shaati gaduud eerboorta ka dhawaayaya gudoomiyaha baarlamaanka cabduqaadir shariif sheekhuna wasiiro xildhibaano saraakiil ciidan ihaana kumide bulshada xaafado baydhaba hadhawaayo kureed madawiinaha dowlad goboleedka koonfur galbeed weybaa ku hadalay dhibaatooyinka ku dhaladay fatahaajada webiga shabeelle ee kujaysadii deegaanada gobolka shabeellada hoose idaadadmiin oo khasaare barakaa sababi oo ka dhowe qaybo kumida gobolka baay ee koonfur galbeed maalmowii suroogi magaalada muqdisho madawiinaga iyo sheeg intii madaxda kore ee dalka uuse kula hadalay sidii walloonka qobado lahaaye qoysaska roobabka saameynta kuweeldhadi usoona sheegay intii dhowaan guddiga magacaaway ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo hadeera doona magaalada baydhaba
sida aan horey ula hadalnay hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka intaba ballanqaadiyo gurmad ay sameeyeen waxaan rajaynaynaa guddigii la ballan qaaday inuu sida ugu dhaqsaha badan uu usoo gaari doono deegaanadan koonfur galbeed dhibaatooyinka ka jira ayagana ay qaybtooda ka qaadan doonaan waxaan ka mahad celinaynaa dowladda federaalka oo ku deeqday deeq lacageed iyo gurmad kale oo hay-adahay ku deeqay ayagana waa mahadsan yihiin taas waxay ahayd arrintii oo dadka tabaalaysan oo roobabka ay harqiyeen oo ilaa haddana weli roobka uu socdo waxaa ilaahay mahaddiisa nolosha ha iska adkaato daruurta ha badnaato laakiin weli naf nool kuma dhimanin waxaan rajaynaynaa inuu dhibka ilaahay intaa nooga ekeeyo dadkaasna ay sidii lagu badbaadin lahaa aan u istaagno gurmadka ugu badan baana samayn doonaa haddii ilaahay yidhaah annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed koonfur galbeedyo roobabka deyrta subiinganka qubadi iyo ana kumanaan dad ee oo daadad hakarogomenga degmada berdaale ee gobolka baay joosamayeen bogtaal meelo magaalada baydhabana roobabkii ka qubadi saameyn kuweedhade dadka bogtaalada ee hakuroori abaarooy ku dhowi deegaanadiyo yeedyada mahadsanto shukri ismaaciil axmed xildhibaan cabdifatax geesay oo ku hadali fatahaadda iyo daadadkii ku dhaladi roobabkii ku qubadi koonfur galbeed soomaaliya faahfaahinta warku maybanila diyaaraha maxamuud cali cabdulaahi xildhibaan cabdifatax maxamed ibraahim geesi iyo sukumideye xildhibaanada federaalka ee soomaaliya deegaan doorashadiisneeta deegaanadan maamulka koonfur galbeed iyo u soo rooga biladka muqdisho ee caasimada soomaaliya iyo weliba shalay tuuse ka hor hadlay baarlamaanka goloshaabka ee soomaaliya xildhibaankii weliba uuse ku hadlay oo baarlamaanka warbixin ku siiyey roobabkii fatahaada wadadi oo soo saameeya dadka ka nool degmada bardaale ee gobolka baaya haddab waako xildhibaanad fataha geesay oo marka hore ku hadlay ina degmada bardaalayaan hayna markiinku horay etoobiya ogunga ka fatahan
dadabkii kusoo rogmaday degmada bardaale ee gobolka baari ayaan rabaa inaan warbixin kooban aan ka siiyo golaha shacabka si kooban haddaan u sheego degmada bardaale ee gobolka baari daadadkan kusoo rogmaday degmada bardaale waxa ay hadda ka hor sanadkii kun sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii sidan oo kale bishii oktoobar ay ka dhaceen degmadaasi bardaale taas oo khasaare isugu jirta naf iyo maal geysatay waxaan rabaa inaan si kooban aan maaragtay golaha shacabka ee inta kale ee ummadda soomaaliyeed ee dhegaysanaysa aan faahfaahin yar ka siiyo daadadkani ayaa waxaa la rumaysan yahay inay ka soo rogmanayaan buuraha dooy ee degmada diinsoor iyo deegaano ku hareeraysan waxa uuna bilowday daadadkani saddex iyo labaatanka bishan aynu ku jirno ee maalintii khamiista ahayd dhinaga kale xildhibaanka soo hadlay jeysii wadada iyo weliba usu ku hadlay oo baarlamaankan sharxay khasaarihii ku dhaladay fatahada sayti khasaaraha ka dhashay ee nafeed inta hadda maaragtay la ogyahay ay dhimasho waa cunug yar oo maaragtay ilmo yara oo siddeed bilood jir ah oo hooyadeed ay maaragtay dhabar ku siday oo biyaha marka ku dhacday ee ku dhex dhimatay sidoo kale khasaaraha ka dhashay waxaa ka mid ah inay baabi'een dhammaan xoolihii iyo beerihii ee degmada bardaale sidaasoo kale waxaa khasaare ka soo gaaray oo baaba'ay dhismayaashii iyo iyo guryihii iyo aqaladii halkaa ka dhisnaa waxaa kaloo baaba'ay badeecadii ganacsiga ahayd sidoo kale waxaa baaba'ay oo oo qoyey badarkii kaydka ahaa ee ku duugnaa bakaarta iyo kuwii fuustooyinka iyo maaragtay iyo maaragtay ku jiray meelaha kale oo ay ka mid tahay masago galley digir sisin lows iyo waxa la mid ah ka dambeyntii wararkaatuuna ku helayna degmada bardaalayo weliba sheegahayana intii weli biyoogaa ka fatay degmada bardaal ee gobolka baaya weliyoo dhaha fidhyaan meelogii muhiimkan haya degmada sayti degmada bardaalayo magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarkan ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya qiyaastiya weliba yanjarte konton shan kilomitra maxamuud ali cabdulaahi raadiya warsan baydhabo wasaaradda maareynta iyo masiibooyinka koonfur galbeed oo shaqa abuur unsuubidi dadkii hakanagadii xeryo qaxootiga ee kenya khamiisiun ha dhaafni labaatiyo afartii biluun garoonka shaatigaduud weliba ha caga dhigtay diyaaradda wedi qaxootiga hakanagadee xerooyinka qaxootiga dalka kenya meelaasoyon muddo ka xayiranaayeen kureed markii uus hakadee duulimaadyadii lahankanaga lahaayey qaxootiga sida iswarsan an sheegi cabdiqaadir cali maxamed oo eh guddoomiyaha guddiga qaxootiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dadkaas dadkii dalkadib hankanagadiu dhibaatooyinkii dalka kudhiibka ku qaxeen muddo weli ka dhibaataysnaana xeryaha qaxootiga laakiin guddiga qaxootiga solkaa lalo maamulka goboleedka koonfur galbeed yaa weli suurtageliyey in dib lahanfuro hay-adii qaramada midoobey iyala ku codsaday maadaama amniga magaalada faylanyi in la hakadejiye dadkii diyaarada muddona surinayti laakiin duulimaadkii lixaad khamiisi gerad bille labaati afartii ahayti duulimaadyadii lixaadna hadege waana magaalada madikoyan hay-adda guddiga qaxootiga hay-adda intersosi dowladii hadhowayaasa iyo un s r kadibna weli la jeeyey way stationka halkaasoo la kasiyaw muddo lix bilood oo walaagii oo imkaaniyaad ah waxootigun reeta hankanagadi iyo xaanil kasaayi barakacyaalkii guddigu ya sheegay cabdiqaadir cali maxamed ini daryeelsho iyo kuwarqabowsho iyo eto mas-uuliyad irati ku saaran guddiga qaxootiga koonfur galbeed soomaaliya isu gadoomi ku eye isu ona gadoomiye cabdiqaadir hadal intaasay ka dari in iyo kaashadaayaan hay-adda guddiga qaxootiga anqaabilsan iyo dhammaan inta kula dhexayta howlo qaxootiga kafaala qaadasa barakacyaalka nololyo bulshada una daryeelanna oo la erow hitaan afka qalaad dadka hanagadi iyo dadka gudaa ka barakacay oo afka qalaad i d b lankasow intaasba wali mas-uuliyaddeena saarantaa hay-adda guddiga qaxootiga anagoo la kaaladaanna dhammaan hay-ado caalamiga maxalliga iyo hay-ado kale oo oo ka saabsan iyo wasaarado oo una wada shaqaynta una lena waxootiga un dembeeye baydhabaha deeri khamiiskii hore iyo olnansuubi riiti undejiyow nololiyo maybana ballanqaaday hay-adda qaramada midoobay anqaabilsan qaxootiga u n h c r maybana kooyowjo qaxootigow sakadhikinyaa tiradii barakacayaalka iyo dadka xeriyo qaxootiga hakanagadi ee lankasaayi hanagadayaalkii ini baydhabo iyo rogan ilaa afar boqol oo kun inaskajara barakacayaal iyo qaxooti xilli madawiinaga koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareeng is magacaabi guddi ku shaqeeyo xaalado fatahaada iyo gurmadka abaaro koonfur galbeed soomaaliya xisbiga tiira oo deeq baaca ee deersiiye barakacyaalka baahiyo gaarka qabo faahfaahinta warkun maybanila diyaare alistaad mukhtaar sheekh aadan dalmar siyatun idoodo oo bogtaale waana iniska jaraan dadka gobaan baahiyo gaarkae waayeele iyo deeqa baco roobka oo laku hoos galaaw mayba deersiyey xubno ku tirsan xisbiga tiira xafiiska baydhabo deegdun yahayti tookukoyti maamulka kore ee xisbiga uu soo gaamiyaw injineer saalax sheekh cusmaan oo ay guddoomiyiga xisbiga cadaaladda iyo midnimada tiir dadka bocoldhan dhiibiya si timaaneed ingadambooyi may bahaayenahanoo eed ansaamoy roobkii kuqubudaayi beledka ee wasankun deertay ee kaasoo kudhikii kaamatey oo ka jaraan hano biyo dhatiyo dareereenga minateediyo deganaayen daashbalowkan badanayni mayba nagadeenahanoyo dhawarayin biyo elin rogna waa kanka bari haano ku mid e idooleyta bacolan dhiibi yamaybaan kuma hadnageena xisbiga tiir waanu ku edsideeni in mas-uuliyiinta xisbiga tiir iyo gargaar iyo garab la surumaanga dhiniga ku taageerowka baahiyo aas-aasigan ee habsami dareerowka nololo bini-aadamka
maxad bacad bisheertida walhaad muhiim eh muhiimadanka eh kow balaas waay balaasaan siyaan oo mandharku ku casheeraan mahadsanyiin ilaahay ma un baryaane initan tukwiiw ilaahay siyo maanta aragday may hana booqaday hisbiga tiir oo aragday kaamka indhoolayaasha allaamin oo indhooliyaalkii hankudaagi bacyaalka oo haange hisbagaasay maadsinyo boqolkiiba boqol eed iyadan maadsinyo hisbaga tiir ilaahay argda meen ku tuugay meeli haddii isusurinyo meelkuwiin yaa ilaahayn ku tuugana baanaha ni deerteen may kale koobsadaana sinyeerka iyoonay raashinka iyoonay bustooyin ini haddana hisbaga tiir haninkadara yaada argday haddii ilaahay baranka maadsagna waan yaadaan ku du'aanantii ilaahay geesi wakiilada xisbiga tiir ee baydhow yab kolkii bocooyon dhiibyan dadka bogtaale mayba kuwarbiyeen sida xisbiga tiira kolwalbu isunku goonto xubnoodii i mas-uuliyiintiyobo ungurmadowga bulshada koonfur galbeed wasankiyo hawo jahaanga daruufo dabiiciga ee ahaan dabiicigan hayna sisimku warqabtan xisbiga waa xisbeediyeed weyn waana ka talagali inta iyo bulshadatiida dhibaataysan iyo caawiyaan caawimaada hata geeg inta lika dhiibay way bahaytay siyatankoos oo kaliya way deersiyay geega una oo ena menraaso dadku tirsan xisbiga tiir matalow xisbigaasay iyo wayba deeq gedeersiyanaaha meel ra-iisa dadka ka nool oo dhibaataysan duleedka magaalada baydhabo intaas oo meel ra-iisu deersiyaan bacyaal iyo kukasheeran roobka bacyaalka seyshileedi oo maka eeg deeqda iyo biidoonan waa howliinka horeysa iyo hadiga eeg magaalada ka qabadaaya haan haan kusii badan insha allah deersii doona xisbigana wayba anteegaya meel ra-iisu daboolo lahaayo baahiyaha deegaanada ku jar dadka duleedyada iyo meel duleedka degan iyo tabartiyo wali iyo ka deeqan dad yaha dhiibadan sadaqada dhiibadan dadka kalena activitida qabdaayan ooniba kumid ahaa insha allah way barhajeene haan ihaana kusii badan intuuna deersiii doogna dadka dhibaataysan waan anbaaha insha allah roobka qubudaha ayaa ay hanoowadaanga daad miiluha ku rog madowlon gorodaana haddana dadka degan morogishiimeedka waana bogtaale e mayba ayiin ahaano tifikdi roobka yee in dheerta minateedio iyo un reebaana oo kor i hoosbo minateeyo ha kuu qubaayaan iyo on jarna dad garab surungo hor aada fadhi maamulka gobolka degmada iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed yeedona deegdun xisbiga tiir ee gee kala deersiyey dadkun ayniska jaraanga waayeeladii iyo weliba dadka baahado godobta ee qobo tii inka horeyti oo laha deersii tan i kolkii use iladii wasankun deerta roobka qubadohaay madawiinaha koonfur galbeed iyo guddoomiyaha baarlamaanka yatacsi andiri eheladii iyo qaraabadii ka-amoodii malaaqa cali macalin cabdi sida marlamaata faahfaahintu ninka fiiriyow wariyadan maxamuud cali cabdulaahi gaabshaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo weliba madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya yaa ku taasiyeeyey ilaangna hariisa geeridiina hadinta lahaytee kakoyti malaaq ali macalin abdi oo sukumid haye golob malaaqyada deegaanada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya inka horeyntii gudoomiyaha baarlamaanka ee koonfur galbeed cabdiqaadir shariif shaaquna meye iyo taasiye tiiraanyale andiri eheladii qaraabadii iyo weliba malaaqyada deegaanada koonfur galbeed oo sukubahi
sidoo kale waxaan rabaa anoo ka faa'iidaysana munaasabadaan madaxa intaan hadalka aanu kugu soo wareejinin inaan halkan tacsi ugu diro shacabka reer koonfur galbeed dhammaantooda gaar ahaan odayaasha dhaqanka ee saad la socoto waxa waaye malaaq ka mida malaaqyada odayaasha dhaqanka dowlad goboleed koonfur galbeed ayaa xalay naga geeriyooday oo saakira markaa lasoo aasay marka innaa lilahi wa innaa ilaahi raajicuun ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiya eheladii u ka tegna sabir iyo imaan allah ka siiyo annagana gadaashiis ilaahayna ma fidna insha allah dhinaca kale madawiinaga abdaasiis xasan maxamed laftigareen yaa ku taasiyey geeridii kakoyti ilaangna hariisa malaaqa cali macalin cabdi sida oo kale weliba uusa taasiin diray ummado soomaaliyeed gaar ahaana eheladii iyo weliba qaraabadii dadkii ka amoodi fatahaada webiga shabeelle
marka hore waxaan inta tacsi uga diraynaa in odayaasha dhaqanka soomaaliyeed gaar ahaan odayaasha dhaqanka koonfur galbeed oo maanta uu ka dhintay malaaq ka mida malaaqyada reer koonfur galbeed malaaq cali macalin cabdi ilaahay ha u naxariisto samir iyo iimaan allah naga siiyo dadkii ehelka ahaa iyo qaraabadii uu ka geeriyoodayna ilaahay samir ha ka siiyo asagana naxariistii janallaha geeyo annagana bacdiisu ilaahay nama fidneeyo waxaan kaloo tacsiu diraynaa dadkii shacabka soomaaliyeed uu daadadka ay ku aafeeyeen deegaanada kala duwan gaar ahaan baladweyne dadkii ku dhintay oo webiga uu ku fatahay doontii ay la gadoontay ayagana waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto dadkii ehelka ahaa iyo dadka soomaaliyeedna samir allaha ka siiyo malaaqyada koonfur galbeed soomaaliya oo tacsiyan diri cali macalin cabdi oo ka amowday magaalada baydhabo faahfaahinta warkuun maybanila diyaaraha cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan ilaaheen naxariisa waybageeka magaalada baydhabo ka geeriyooday malaaq cali macalin cabdi oo kumade malaaqyada koonfur galbeed nkacansan iyo geeka ka geeriyooday magaalada baydhabo qaar kumade malaaqyada iyo idaacadda warsan habooqadan yo-ona meelas tacsiun ku diraayeen malaaq cali macalin cabdi oo geeka ka amooday magaalada baydhabo yo-ona sheegeen iyo wayba eran ilaahay jannadii fardowso ku waraabiya qabrishayna an waasiciya inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun geeradu waa xaq walaalkeen alewmaana cali oo maanta taariikhdu ata ma alewmaana cabdi oo taariikhdu maanta ata labaatan iyo sagaal bili tobanaad yaa ka geeriyooday magaalada baydhabo sabar iimaan ilaahay noo wada siiya dhammaan guud ahaan reer soomaaliya waa oday dhaqan soomaaliyeed gaar ahaan reer koonfur galbeed khaasatan eheladii qaraabadii iyo ciyaalkiisu ku tabi sabar iimaan ilaahay ku wada siiya odayaalka dhaqanka haddii una odaygana qaali ah oo mudadii yaraatay usan yili shaqeeyay malaaga haay malaaq eedan qiimo badan codkar ah haddana jeel maslaxada badanaba eed dhanigii maslaxada injanjeero haay sabar iimaan ilaahay noo wada siiy ummada koonfur galbeedna lanqaali ah ku bahi bismillaahi raxmaani raxiim si malaaga oo horriya aan sheegi iyo waa haaladan socdaalkan iyi lankalraay malaag cali macalin oo malaagada odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ka tirsanayay oo sida hatiba taariijay iyo nidaamkii idinku warami ee howlgalshii iyo taladiis iyo nila shaqeyntiis wanaag badan lahay ta'siidaasa geeka yar roogna mayan sheegan ahaan ummado soomaaliyeed dal hadii roogdi haddii dibi roogdaba may roognaha ta'siidaas inta dhimati allan nahrisa hortaan alle efiye ununa bacdiyi alamana fadnaay taas sidaan ku bahee
bismillaahi raxmaani raxiim malaag malaagay mayl rey malaag cali malaag xasan cali khataar maybaa ku mid ahaa malaagyada koonfur galbeed inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun inna lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun walaalkanu malaag aliyow maalan oo dhimidi yaa ku tacsiyeena dhammaan unoona odayaasha dhaqanka koonfur galbeed mayna aan taasiyeyn ehladii iyo qaraabadii isu ku dhamadii waalidiintiis awlaadiis dadkii kale qaraabadaha haytii odayaasha dhaqanka koonfur galbeed iyo aan taasiyeeyaan
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa marka hore sheegay in webiga uu si fatahaad ku suubi deegaano badan ay oo kumid ah gobolada dalka Soomaaliya isla markaasina dadka ka nool goboladaas ay u baahan gurmad wadajir ah meeba us onka baaqay golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya antub inuu qayb kumid mushaarsho onka qayb qaadadan gurmadka lansuubiyo dadka waxyeelada fatahaado webiyada madaxweyne farmaajo ayaa sheegay in ka dowlad ahaanba iyo dhinishu kaalantiyo ku qaadada doonaan saas oo kalena sidii dadka oon saameeyey lancaawi lahaay madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi deni oo ka hadalay magaca golayaasha shaldubun iyo kan shacabka puntland meebana tacsiyon diray ehladii iyo qaraabadii dadkii ka amowday waxyeelada ku dhalatay fatahaadda webiga shabeelle maybana ilaahay anku tuugay in janatulfardowsi jeey ehladiina samar iyo iimaanku siiyo puntland dowlad iyo shacab ahaanba mayba la qiibsadaane dhibka iyo xanuunka iyo wajahayaan walaalo soomaaliyeed iyo waxyeelada lixaadka leh ha ku deerti fatahaado webiyada shabeelle iyo jubba maybana la garab teegnaa taageero iyo gurmad waajibni e inuunu biino anka dambeyntii madaxweynaha puntland mudane saciid cabdulaahi deni mayba uusan ka baaqay qof kasta oo gacan ku jeysida kortay in la suubiyi wal kasta oo suurtagal ah sidii dadkaasi iyo un heli lahaayeen caawinaad bini'aadinimo oo degdeg ah meebasaas oo kale lama huraan eh in laisku aruuriyi sidii langaashamada lahaayey fatahaado hananagadi oo jeysidii khasaare nafeed iyo maal iyo kan dhaqaalaba oo baaxad leh meel warkaasasinkakooyahay waliba waa warbaahinta raadiyo warsan ee xaruntiya beledkun baydhabo qof bukaan ee oo qabo cudurka kansarka waana ku nool waqooyiga carolina ee dalka maraykanka yaa ku guulaysaday baktinasiib lacageed oo deerasa laba boqol oo kun oo dollar qofkun oo laka magacaabo ronia foster yaa qabo kansarka galow mindhiceerka markii uuse baktinasiibka uuse ku guulaysaday maybaa ka sii jeeday daaweynta cudurka kansarka ronia ee markii koowaad magaalada relight ka gadaday kaarka laxoqow ee baktiyanasiibka maybana ku guulaysaday shan dollar isla shantaas dollar yasaas oo kale ka gadada lama kaar oo kale e oo kan koowaad use walbun ku guulaysana balse kan lamaad yaa ku guulaysaday lacagtun maybahan heray boqol afartii kow kun oo dollar maybaa kale use sheegay in use haysada kaarka caafimaadka balse helitaankun lacagtun yaan sahali doonto sidii use aan la tacaalo lahaayay cudurka kansarka warkii hamiin misinku dhugun sidaasee warbaahinta raadiyo warsan surunkuwan idinka dhanyi warka maybaha saaray saaxiibkey maxamuud cali cabdulaahi gaabshaah intii hobadika jarayna mayba siina socodkiyaan oo cabdinaasir axmed mayow ee akhyaartii oo kala qiib qaadatiyaan kumahadnage intii un warkun war lamidta una reed ununku kulamaana berye hiraabti maybasinku ku tabaanee sidaasiyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaray kama asantiin dhugunsidow ku warka haminima idaacadda raadiyo warsan